بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه wuxuu baabu yahay man dacaa qofkii u yeedha liطacaamin cunto awgeed qofkii dadka u yeedha fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa waman ajaaba iyo qofkii ajiibo dacwada iyo yeedhiddaasi fiihi fii bacdi riwaayaat riwaayadaha laga wariyey alimaamu albukhaari raximah ullah kitaabkiisan saxiixu lbukhaari qaar ka mid ah waxay leeyihiin waman ajaaba ilayhi bedel fiihi waxay ku bedelayaan ilayhi qofkii ajiiba ilayhi yacnii yeeriddaas iyo qofka u yeedraaya ciddii ajiibta baabku wuxuu ku saabsan yahay ayadoo masjidka lagu sugan yahay ma layskugu yeedhi karaa tacaam iyo cunno fii daakhili lmasjid macnaheedu maaha masjidka in lagu dhex cunaayo laakiin waa laysku wargelinayaa in qofkii yimaado masaajidka uu yidhaahdo maalan cunaan idinkugu yeeraya ama weliimaan idinkugu yeeraya ama nooc kaloo cunnada ka mid ah ama uu martiqaad uu dadkaasi martiqaaday inuu ugu sheego filmasjid inay bannaan tahay ayuu baab ku saabsan yahay waxaan ku dhex jirnaa maa yatacallaqu bilmasaajid masaajidda iyo waxyaabaha masaajidda loo ogol yahay iyo waxyaabahan loo ogolayn qaar ka mid ah ayuu imaamu albukhaari raximah ullahu tacaala ku soo qaadanaya abwaabta aanan ku dhex jirno xadadanaa cabdullaahi bnu yuusuf cabdullaahi bnu yuusuf atinisi kunyadiisi ma taqaan maxaa la yihahdaa waxaa la yidhaha abu muxamed qaala akhbaranaa malikun imaamu daari اlhijra maalik ibni anas kunyadiisa abu cabdillaah can isxaaq ibni cabdillaahi ibni abi طalxa waxaa adeer u ah anas ibni maalik samica anasan radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi wajadtu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama fi lmasjidi waxaan hele buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam fi lmasjidi masaajidka dhexdii macahu rasuulka maci waxaa ahaaday naasun daddadaa la jireen fa qumtu waan istaagay fa qaala lii wuxuu igu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qumtu macnaha inuu fadhiyo istaagay miya ula jeedaa maya waan dul istaagay macnaha rasuulka calayhi salatu wasalaam ayuu dul istaagay intuu yimi fa qaala lii wuxuu igu yidhi aarsalaka abuu alxa abuu alxa miyaa ku soo diray qultu waxaan idhi nacam faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam liطacaamin طacaam iyo cunno awgeed miyuu kuu soo diray macnaa ma cunuu noogu yeerayaa qultu waxaan idhi nacam faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam liman macah dadkii la jiray buu wuxuu ku yidhi quumuu istaaga dhammaantiin soo baxa buu faاnطalaqa waa u baxay nebigu calayh salatu slam waa dhaqaaqay waاnطalaqtu bayna aydiihim aniguna waa ku hor dhaqaaqay wey waa hor kacay si uu khabarka u sii geeyo in nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay soo socdaan anas bni maalik radia allaahu canh waa rabiibu abi طalxa abu طalxa waa mutasawijun liummi sulaym ummu sulaymna waa ummu anas bni maalik radia allaahu canhuma marka waa adeerkii abu طalxa wuxuu adeer u ahaa anas bni maalik hooyadii uu qabay marka abu طalxa soo diray oo yidhi u yeer rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay u yeedheen wixii la joogo dhan waa soo kiciyey xadiidku aad xadiidku waa xadiid dheer laakiin alimaamu albukhaari raximah ullah waa soo gaabiyey abu طalxa markuu arkay baahidii nebiga haysay calayhi salaatu wasalaam ayuu xaaskiisa umu sulaym u tegey waxayna isla garteen inay nebiga marti qaadaan asiga iyo dhowr qof marti wax weyn ma haysan ayay ku marti qaadaan laakiin waxay tihi dhowr qof uun rasuulkaa soo raacaan markii anas radia allaahu canhu nebiga u yimid rasuulka calayhi salatu wasalaam wixii joogo o dhan wuxuu yidhi soo baxa dadkii oo dhan uu kaxeeyey arrintaasi abu dalxa waa ka naxay maxaa yeele meeshaas wuxuu dareemay in ceebi soo wajahayso qoyskiisa haddii saxaabadii oo dhan yimaadaan raashinkiina kuma filna suu asiga dareemaayey umu sulaima u sheegay waxay tihi rasuulka dadkii o dhan wuxuu ku yidhi rasuulka dadkii dhan buu soo kaxeeyey umu sulaim radia allaahu canhaa waxay tihi rasuulka asigaa og sababta u soo kaxeeyey adigu ka leex waxay dareentay in nebiga calayh isalaatu wasalaam waxyaabaysan ayaga ogeyn uu og yahay rasuulka calayh isalaatu wasalaam markay soo raaceen oo meeshii la yimid cunnadii saxaabadii ka soo qayb gashay dhammaantood waa ku filnaatay dhammaantood nebiga alay islat wasalaam ay cunnadii la cuneen maxaa sabab u ah waa bibarakati اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam taasaa waxay keentay inay cunnadii badato imaamu اlbukhaari raximah اllah xadiidkaas dheer ma keenin sababta ujeeddadiisu ma ahan xadiidka dhan wuxuu ka soo qaatay intii markaa uu ka deliishanayay oo ku tacalluqday in nebigu calayhi salaatu wasalaam markii cunnada loogu yeeraayo uu ku sugnaa fi lmasjid ma dhihin masjidka dhexdiisa iyadoo lagu sugan yahay cunno la iskuguma yeero ma laysku wargeliyo nebigu ma dhihin sala allahu alay wasalam anasaa u sheegay in loo yeeraayo markaasuu weydiiye u yidhi liطacaamin ma cunnaa noolagu yeeraya anas wuxuu yidhi nacam rasuulku waa raacay calayhi salaatu wasalaam taa waxay deliil u tahay ayadoo masjidka lagu sugan yahay in laysmarti qaadi karo oo qofka loo yeeri karo looguna sheegi karo fi lmasjid in la marti qaadayo oo cunno loo sameeyey ama laga doonaayo ama qofkaasi ka doonaayo inuu raaco mana aha wax masjidka laga ilaalinayo ama masaajidka wax u dhibaysa qaala raximahu llah baabu alqadaa'i wallicaan intaanan ka gudbin xadiidkaas xadiid anas xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wa fi lxadiidi jawaazu ducaa'i ila acaam xadiidka waxaa ku sugan jawaazu ducaa'i ila acaam inay bannaan tahay in cunno la yskugu yeero wa in lam yakun waliima cullada cunnadaasi yaysanba weliimo noqone weliimaba yaysan noqon weliimadu waa mid arooska loo dhigo yaysan weliimaba noqone in cunno la iskugu yeero inay bannaan tahay wastidcaa'u alkaiir wa fii bacdi nusakh wastidcaa'u alkabiir nusqooyinka qaarna sidaasaa ku qoran badel alkaiir waxaa ku qoran alkabiir labaduba xadiidka deliil waa u yahay dad badan in loogu yeedho ila aطacaami alqaliil cunno yar loogu yeedho طacaamu اlwaaxidi yakfi اlاثnain wa طacaamu اlاثnain yakfi اlarbaca cunnada laba loogu tala galo afar qofaa cuni karta waa ku barakoobayaa cunnada haddii lagu kulmo xadiidkan waxaa ku jirta dad badan in loogu yeedho ila طacaami اlqaliil laakiin yeeridda nebiga calayh الsalaatu wasalaam oo saxaabada dhan kaxeeyey waxaa ku jirta calamun min aclaami الnubuwa oo arrintaasi waxay ahayd mucjizaadkii nebiga calayh isalaatu wasalaam la siiyey mid ka mid a in dad fara badan ay ka wada dhargaan cunno yar wastidcaa'u alkabiir haddii la yidhaahdo alkabiir yaa loola jeedaa waa nebiga sala allahu calay wasalam macnaha qof weyn sharaf iyo maqaam ahaan u weyn in loogu yeedho ila طacaami alqaliili cunno yar way bannaan tahay qofku haba weynaado maqaamkiisu ha sarreeyo in cunno yar loogu yeedho waa bannaan tahay asigana ma ahan inuu iska weynaysiiyo ama u is yidhahdo sidee lagugu yeerayaa cunnadan yar bal waxaa la rabaa inuu qalbiga qofkaas u yeedho ilaaliyo wixii wax laga siiyana uu wax ka cuno wa anna almadcuwa midka loo yeedho midka loo yeerayo idaa calima min addaaci hadduu ka ogaado midka yeeraaya annahu laa yakrahu inuusan dhibsanayn an yaxdura macahu hayru asiga macii hayrkii inay la soo xaadiraan hadduusan dhibsaninkan wax u yeeraya falaa ba'sa biixdaarihi macah wax dhiba ma lahan inuu maciisa la soo xaadiriyo uu soo wado laakiin wuxuu ku qayday idaa calima min addaaci midka loo yeeraayo hadduu ka og yahay qofkan u yeeraayo inuu dad soo wataa inuusan dhibsanayn midka loo yeerayo waxaa u bannaan inuu soo wado dadkaasu ay soo raacaan laakiin waxaa shardiya kan wax u yeeraaya inuusan dhibsanayn inuu og yahay oo ku kalsoon yahay haddii uusan ogayn sidaa ee qof uusan u yeerin uu soo raaco ma aha asalka inuu dad soo kaxeeyo haddii keligii loo yeeray kalsoonidaasna uusan qabin xadiidka hadda ka muuqata abu talxa radia allaahu canh wax nebigu uu soo waday iyo dad rasuulka uu soo kaxeeyey calayhi salaatu wasalaam mana dhibsanaayo waana ku qanacsan yahay rasuulkuna waa og yahay sala allahu alay wasalam in abu talxa sidaa ku qanacsan yahay haddii marka qofka ku yeeray aad ka ogtahay inuu ku qanacsan yahay waa soo kaxayn kartaa haddii kalsoonidaasi aysan jirin ma soo kaxaynaysaa dad haddii adiga lagu yeero ma soo kaxaynaysid haddii qofki ku soo raaco ama qof wax ka badan ay ku soo raacaan adoon u yeerin waxaa axaadiidta qaar ku soo aroortay in nebiga sala allahu calayh wasalama nin uu raacay aan loo yeerin oo dadkii loo yeeray aan ku jirin markii guriga albaabkiisa la tegey ayuu yidhi rasuulka calayh salaatu wasalaam ninkaanana soo raacay haddaad doontana u idan haddii kalena waa noqonayaa buu yidhi maxaa yeele inuu u idma asaa iska leh umana yeerin oo uma marti qaadin markaasuu yidhi bal aadana lahu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waan u idmayaa buu yidhi celin maayo markaasuu dadki la galay waxay yidhahan culamada xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in la ogeysiinayo oo qofkii wax marti qaada la leeyahay qof aadan u yeerin ama dadaadan u yeerinaa nala socda alamru ilayk arrintu adigay kuu taallaa haddaad u idmayso iyo haddaad celinaysaba baabu alqadaa'i wallicaani fi lmasjidi bayna alrijaali waannisaa wuxuu baabu yahay alqadaa kala xukun wallicaani iyo lacnad yani licaan in la sameeyo fi lmasjidi masaajidka dhexdii bayna alrijaali ragga iyo wannisaa'i dumarka u dhaxaysa yacni ragga dumar in la kala xukumo ama licaan u dhaxeeya bayna alrijaali waannisaa in lagu kala xukumo fi lmasjidi masaajidka dhexdii baabkan wuxuu ku saabsan yahay alqadaa fi lmasjid wallicaan fi lmasjid masaajidka dhexdii wax ma lagu kala xukumi karaa masaajidka dhexdiisa licaan ma laga samayn karaa allicaan waa soo marnay hadda ka hor fii suurati nuurna waa ku soo marnay tafsiirka yacni licaanka wuxuu dhex maraa bayna arajul wa zawjatihi licaankaasi waa nowcun min alqadaa idaa markuu yidhi baabu alqadaa'i wallicaan waa min baabi caطfi alkhaas cala alcaam caamku waa maxay caamku waa alqadaa wallicaanna waa khaas maxaa yeelay licaanku waa nowcun min alqadaa waa qayb qadaaga ka mida licaanka in lagu qabto fi lmasjidi masaajidka dhexdii bayna arijaali waannisaa rag iyo dumar dhexdoodna loo qabto macnaa la kala xukumo ama licaanka loo sameeyo arrintaas inay bannaan tahay ayuu imaamu albukhaari u baabaynayaa alqadaa fi lmasjid culummadu waa isku khilaafeen masaajidka dhexdiisa wax ma lagu kala xukumi karaa bacdu alculamaa waxay leeyihiin maya qadaagu waa inuu noqdo fii khaariji almasjid masaajidka dhexdiisa masaajidka bannaankiisa way cilleeyeenoo waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa mararka qaar qadaha iyo xukunka inuu soo galo ama loogu yeedho qof aan muslim ahayn sida mushrig iyo wixii la mid ah mushrigna waxay yidhahdeen ma aha inuu masaajidka soo galo culamada qaaraa qaba in mushriga uusan masjidka soo geli karin waxaa kaloo soo galaya bay yidhahdeen ama qadaaga mararka qaar imaanaya alxaa'id oo culammada qaar ay qabaan inaysan masjidka soo geli karin bacduulculamaa baa qaba ma aha masalo laysku waafaqsan yahay waxyaabahaas marka waxay yidhahdeen aan masjidka loo ogolayn ayaa waxaa suuragala in qadaagay u baahdaan iyo kala xukunkii waxaa intaa ka dheeraada waxay yidhaahdeen buuqa iyo qaylada iyo wararka la ysdhaafsanayo maxkamadaha iyo meelaha wax lagu kala xukumo wax masjidka u cunnama ama laa'iqu ah maahan saas darteed qadaayaadka noocaas oo kale ah waa inay masaajidka ka baxsan yihiin bacdulculamaa sidaasay qabaan ahlulcilmiga qaar ka mid uu ka mid yahay alimaamu albukhaari raximahullah waxay qabaan inay bannaan tahay alqadaa fi lmasjid masaajidka dhexdiisa in wax lagu kala xukumo albukhaari raximahullah baabkan baab la mid ah ayuu u baabeeyey fii kitaabi alaxkaam kitaabu alaxkaam oo aakhirka kitaabu saxiix albukhaari aakhirkii noogu imaan doona ama kutubta ugu dambaysa ka mid ah kitaabu alaxkaam abwaabtiisa baab ka mid ah wuxuu u baabeeyey baabu man qadaa walaacana fi lmasjid wuxuu baabu yahay buu yidhi man qadaa qofkii kala xukuma walaacana fi lmasjidi masaajidka dhexdiisana mulaacanada ku sameeya baabkaas iyo baabkan waa isla mid xadiidka uu ku sheegay fii hada albaab baabkaasna waa ku keeno waa ku soo celiyey laakiin wuxuu ku sheegay baabkaas baabka ku jira fii kitaabi alaxkaam aathaar can isalaf oo halkan uusan ku sheegin oo tusinaysa in qaarkood ay ku xukumi jireen dadka qaar ay ku kala xukumi jireen fi lmasjid fii kitaabi alaxkaam gaar ahaan baabkaas markuu baabeeyey wuxuu yidhi imaamu albukhaari raximahu llah walaacana cumaru cinda minbari الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam cumar radia allahu canhu licaan ayuu sameeyey cinda minbari الnabiyi salى اllahu alayh wasalam mimbarka nebiga agtiisa mimbarka nebiga hadda xagoo yiilay fii masjid الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam وqضى شhurayx والشhacbiي وyaحyى بن yacmur fi اlmasjid wuxuu yidhaha waqadىa shurayx shurayxi wuu xukumay wuu kala xukumay washacbi iyo shacbi wayaxya bnu yacmur fi masjidi masaajidka dhexdiisa masaajidka dhexdiisa ayay wax ku kala xukumeen waqaضىa marwan calى zayd bni haabit biاlyamiin marwan zayd ibnu haabit ayuu wuxuu ku xukumay biاlyamiini dhaar cinda almimbari mimbarka agtiisa mimbarkii nebiga calayh isalaatu wasalaam agtiisa wa kaana alxasanu wa zuraara ibnu awfa wuxuu yidhi xasan iyo zuraara ibnu awfa waxay ahaayeen yaqdiyaani fi raxaba waxay ahaayeen barxadda masjidka kuwa wax ku kala xukuma khaarijan min almasjidi xaalaya masaajidka midka bannaanka ah alraxaba waa barxadaha masjidka culammada qaar waxay yidhahdeen raxabada ama barxaduhu waa laba nooc kuwa masjidka ka ah munfasila oo ka go'an iyo kuwa ah mutasila oo masaajidka la xidhiira haddii masjidka uu ka go'an yahay barxaddu hadday tahay mid masjidka ka go'an xukmulmasjid miyay leedahay xukmulmasjid ma lahan marka waxay noqonaysaa inuu wax ku kala xukumay meel masaajidka ka bannaanka barxaddu hadday tahay mid mutasilo ah oo masaajidka la xidhiirta lahaa xukmu lmasjid masaajidkay ku xukun tahay walidaalika culammada qaybo badan oo ka mid waxay qabaan in lagu ictikaafi karo barxadaha masaajidka la xidhiira inay masaajidka ka mid yihiin laguna ictikaafi karo ictikaaf hadduu qofku doonaayo maadaama marka axkaamulmasjid ay leedahay ama axkaamulmasaajid ay leeyihiin barxaduhu barxadda wixii lagu xukumo maxay ka dhigan yihiin waxay masjidka lagu xukumay barxadda waxay lagu xukumo waxay ka dhigan wax masaajidka lagu xukumay marka xasan iyo zuraara yaqdiyaani fi raxaba khaarijan min almasjid halkaas ayagun ku kala xukumi jireen barxadda ama bannaanka masaajidka oo barxaddiisa ah waxaana loo ictibaariyey juz-un min almasjid inay tahay macnaheedu waxa waye labadoodu waxay wax ku kala xukumeen masaajidka qayb ka mid a qaala xadaanaa yaxya bnu muusa yaxya bnu muusa albalkhi الكوفي قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أي ابن شهاب مقعيد محمد بن مسلم ابنه ابن عبد الله ابن عبيد الله waayo ma taqaanin ay wadaagaan labada magac ugu horaysa maxamed ibni muslim kan kunyadiisa waa abubakr ibni shihaab aye xudayfa waa abu zubayr waa abu zubayr waxaa haray ibnu jurayj ibnu jurayj bilaal cabdilmalik cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj قال أخبرني بن شهاaب عن سهل بن سعد أن رجuلا قال وxuu yidhi يا رsuuل الله أرأيت رaجuلا nin ka waran wajada mعa امرأatihi wajada hele maعa امرأatihi xaaskiisa maceeda rajuلa nin ayqتلhu ma dilaya ninkii xaaskiisa ayadoo nin kale u galmoonaya la kulma ayqتلhu ma dilaya fatalaacanaa waxay isku lacnadeen asiga iyo xaaskiisa ninkaa fi اlmasjidi masaajidka وأna شhaahidu anigoo shaahidoo xaadira anigoo xaadiroo jooga ayay masaajidka isu dhex lacnadeen buu yidhi mulaacanadii bay sameeyeen fi lmasjid xadiis ahlimsacd waa dheeraa soo maaha laakiin imaamu albukhaari muxuu ka soo qaatay fatalaacanaa fi lmasjid oo ah mowdic shaahid ibnu bataan raximahullah oo ka mida min shuraaxi albukhaari wuxuu yidhi wa xadiidu sahl ibni sacdin xujatun liljawaaz xadiis sahl ibni sacd wuxuu xujo u yahay inay bannaan tahay arrinka wax bannaan waa maxay alqadaa waalmulaacana fi lmasjid maxaa yee mulaacanadu waa nowcun min alqadaa wain kaana alwlaa siyaanata almasjid wain kaana alwlaa sida habboon ee owlahaba ha ahaato siyaanata almasjidi masaajidka ilaalintiisa laakiin xadiidka wuxuu tusinaya arrinkaasi inuu bannaan yahay baabun idaa dakhala beytan wuxuu baab yahay hadduu guri galo yusallii waa tukanayaa xaydu shaaa meeshii uu doono miyuu ku tukanayaa aw xaydu umira mase meeshii la amra ayuu ku tukanayaa walaa yatajasasu mana baarbaarayo oo ma tajasusayo yacni guriga markaa loogu yeedhay ma baarbaarayo waxba fii bacdi annusakh waxaa ku jirta walaa yataxasasu meeshii loogu yeero yacni markii loo yeero oo gurigii loogu yeero u galo ma wuxuu ku tukanayaa meeshuu doono mase wuxuu ku tukanayaa meeshii la amro waa su'aal su-aashaasi jawaabteeda imaamu albukhaari xadiidku u daayey xadadanaa cabdullaahi bnu maslama qaala xadadanaa ibraahim bnu sacd wa ibraahim bnu sacd ibni ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf kunyadiisana waxaa la yidhaahdaa abu isxaaq can ibni shihaabin can maxamuud ibni rabiic waa saxaabiyun sagiir maxamuud ibni rabiic alansaari radia allahu canh waa saxaabi sagiira can citbaan ibni maliki radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam aataahu citbaan waxaa u yimid nebiga calayh salaatu wasalaam fii manzilihi gurigiisii gurigii citbaan ayuu nebigu yimid sala allahu alay slam faqaala wuxuu yidhi ayna tuxibu xaggeed jeceshahay an usalliya laka inaan kugu tukado min beytika gurigaaga qaala wuxuu yidhi faashartu lahu waxaan u ishaaray ilaa makaanin meel baan u ishaaray fakabara annabiyu sala allahu alay wasalam nebigu waa takbiirsaday wasafafnaa khalfahu annaguna gadaashiisa ayaan safannay fasallaa ragcatayni laba ragca ayuu nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam su-aashii jawaabteedu waa maxay xaytu shaaa miyuu ku tukanayaa mase xayu umira xayu umira ayuu ku tukanayaa markuu guriga soo gala wuxuu yidhi ayna tuxibu an usalliya laka min beytik xaggeed jeceshahay gurigaaga inaan uga tukado meelou ishaaray laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen arrintan calaa itlaaqihaa maahan qofka hadduu gurigiisa kugu yeedho oo gurigiisa aad tagto macnaheeduma waxa waaye haddaad damacdo adoo gurigiisa jooga inaad sunnaysato inuu meesha aad ku sunnaysa lahayd kuu idmo miyaad ka fasax qaadanaysaa ma ahan sidaa citbaan ibni maalik markuu nebiga u yeeraayey calayhi salaatu wasalaam ma wuxuu ugu yeedhay casuumaad oo markaa nebiga miyaa salaadda u baahday mase salaadda awgeeda ugu yeedhay salaadda darteeda ugu yeedhay wuxuuna yidhi waxaan rabaa inaad meel gurigayga ka mida aad ku tukato oo anigana aan ka dhigto musalla meelaan ku tukada aan ka dhigto idan citbaan ibni maalik radia allaahu canhu asaa meel mucayana rabe su-aasha nebigee ah calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ayna tuxibu an usalliya laka min beytika maxaa keenay citbaanoo doonaya in meel mucayana lagu tukado markaasna uu barakaysto aahaartii nebiga calayhi salatu wasalaam iyo meeshii nebiga uu ku tukaday sala allahu calayhi wasalam oo markaa musallaya meeluu ku tukada oo ka dhigto arrintaasima waxay la mid tahay qof gurigiisa aad tagtay oo aad damacday inaad sunnaysato meeshaa ku sunnaysan lahayd inuu kuu cayimo maya culammadu waxay yidhahdeen idanka hadduu yahay mid caama ujeeddaduna aysan ahayn hadda salaad ile ma jirto qof hadda la leeyahay gurigayga meel ka mida ku tuka aan barakayste atabarug biaathaari nabiy sala allahu calay wasalam nebigay gaarku ahayd calayhi salaatu wasalaam sida saxiixa haddii qofkaasi u baahdo inuu gurigaaga mowdic ka mida uu ku tukado adigana aad ku marti qaaday idan caamuu haystaa meeshii markaa uu rabo uga tukanaya ama uu ku sugan yahay ma dhahay xaggeen ku sunnaystaa io idan buqcadii aan ku sunnaysan lahaa xadiidka taa laga qaadan maayo laakiin haddii aad ka aragto inuu meel mucayana asiga ugu talagalay in lagu tukado ama uusan si caama u fasaxaynin taasi hadda asaad ka dareentay waa arrin ku tusinaysa ama aad ka fahmayso asiga sida gaarkaaha wax u doonaayo xadiidka marka xayu shaaa aw xayu umira bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen labadaba waa soo gelaysaa xayu shaa'ana waa ku tukan karaa hadduu idan caama haysto xayu umirana waa ku tukanayaa sida nebiga calayhi salaatu wasalaam loogu tilmaamay ama loogu yeeray meel gaar ah inuu nebigu ku tukada calayhi salaatu wasalaam su-aasha marka jawaabteeda labada darafba waa tah waxayna ku xidhan tahay cidda wax u yeeraysa maqsuudkeeda iyo qasdigeeda hadduu asiga meel gaara cayimo ninka saaxibulmansila ee adiga meeshaasi uu cayimay ama ugu talagalay dadka gurigiisa imaanaya inay ku sunnaystaan meel ka bannaanka aad rabto inaad ku sunnaysato ma idan qaadanaysaa mase meeshaas waa aadaysaa waa inaad idan qaadato mawdicu u cayima meelaan ahayn haddaad rabto inaad ku tukato marka idanaad soo gelaysa yani waa inaad idan qaadato haddii laakiin idanku uu caam yahay ou muطlaq yahay xayu shaaa ayuu qofku ku sunaysanaya oo ku tukanaya min albeyt arrintaa nebiga alayh salaatu wasalaamna arrin xaalad khaasa labay ahayd citbaan ibni maalik yeeriddiisa uu nebiga u yeehay sala allahu alيh wasalam waxay ahayd liajli salaa wuxuuna ka codsaday meel mucayana inuu ku tukado nebiguna calayh salaatu wasalam wuxuu yidhahda xaggeed jeceshahay inaan ku tukado oo adigana aad markaa ka dhigato musalla meeshuu ku tukan lahaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmain